wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo lagu dardargelinayo dhammaystirka sharciga difaaca xuquuqda haweenka kana hortaga tacadiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka baahida keentay diyaarinta sharcigani ayaa ah in la helo xeer iyo shuruuc degsan oo ilaalinaya xuquuqda aadanaha gaar ahaan haweenka iyo caruurta oo ah dadka ugu badan ee tacadiyada la kulma agaasimaha waaxda jinsiga ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland maxamed maxamed maxamed ayaa ka warbixiyey halka ay marayso diyaarinta sharcigan iyo haddii ay jirto cid wasaaradda kala shaqaynaysa dhammaystirkiisa waxa uuna sheegay in qabyo qoraalka sharcigani uu meel wanaagsan marayo hayna wasaaraddu soo bandhigi doonto marka la dhammaystiro
sharcigan horta waa sharciga tacadiyada ka dhanka ah jinsiga ama af qalad lagu yihahdo sexual offensibil waxay wasaaraddu sharcigaa soo waday muddo wuxuuna marayaa stagekii draft ah oo weli muusan dhaqangelin muusan hirgelin ujeedadii adaaf talagalayana waxaa weeye tacadiyada iyo xadgubyada ka dhanka ah jinsiga khaas dadka tabarteer loo geysto sida haweenka iyo caruurta in loo helo sharci ciddii dhibkaa geysato lagu xukumo oo loo cuskan karo haddii qodobada iyo xeerarka ku qoran uu ruuxu jabiyo marka wala sharcigaasi mudduu socdaa haddana wuxuu marahayaa heer fiican uu soo gaadhay waana la wadi doonaa insha allah intii laga dhammaystirahayo sharcigu wuxuu yahay waa mabaadii ama shuruuc ama sharci la rabo inuu maro qeybaha kala duwan ee bulshada laga soo bilaabo heer degmo heer tuulo ilaa heer state kadib ilaa heer federaal baarlamaanka loo soo gudbiyo baarlamaanka u akhriyo ka tasto ama mataqaanaa kulamadiisii kala duwana uu ku akhriyo haddii uu noqdo sharci la jaan qaadi karaa ee mataqaanaa wadanka kolkaa uu ansax noqdo markuu ansax noqo saxiixo wuu dhaqan gelaya marka sharciga waxaa loo waxaa fulinaya marka laamaha kala duwan ee dowladda sifo ciddii xadgudub la timaada oo dhib u geysata mataqaanaa dadka oo tacadi ah la timaada loogu cuskado oo ladhaho xeerka qodobkiisu ama sharciga noocaas uu yahay qodobka firqadiisaas dembigiisii rubaxa intuu la egyahay in lagu xukumo sharciga marka lagu lagu talagalay in lagu xukumo ama mataqaanaa lagu maamulo ciddii la timaada tacadi ama xadgudubka dhanka ah ee dadka jinsiga khaasatan dadka dabarta yar haweenka iyo dumarkaba insha allah sharciga hadda mudduu socdaa ugu yaraan laba sano hadda wuu socdaa iyo ka badanba wuxuu marayaa heer oo draaf ah oo qaybihii kala duwanaayo ee bulshada wuu soo maray qayb uu soo maray welina waxbaa ka dhiman yihiin marka weli muusan dhammaystirmin si toosa looma inta qodobada ku qoran way badan yihiin oo waad garanaysa hadda sharci laadhkiisa markii la akhriyo oo maaragtay welina lama dhihi karo qodobkaasaa ku jiro oo weli tala talabixin buu marayaa marka tala markii bulshadu la akhriyo qaybeeda kala duwan wixii laga reebi karee nusqaan ku ahna laga reebo wixii ku toosaxana lagu soo daro markaasaa qodobadiisa iyo waxa uu ka kooban yahay wasaaraddu soo bandhigi doontaa lakiin hadda lama masooma soo la bandhiga insha alla wasaaradda runtii waxaa iska caawinaya laanta qaramada midoobay unsum ama united nation soomaaliya oo iyadu inta badan istaraatiijiyada iyo sharciyada iyo bolisiga waxyaabahaas u qaabilsan